bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu darkoran waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo tulada baari ka dhagax dhigtay mashruuca caratuurka jiinka webiga mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo kulan wasiir ah yeeshay ayaa ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka laba kun iyo lix iyo labaatanka faahfaahina ka soo baxaya israaseen almiskaad ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan puntland ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo al-shabaab baa ka saaray deegaano ka tirsan shabeellaha hoose warka caalamkana waxaad ku dheegeysan doontaan weerar ba-an oo ruushka ka geystay dalka ukrein
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ayaa tuulada baari ka dhagax dhigtay mashruuca caratuurka jiinka webiga calikaa ayaa inuu faahfaahinaya wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle ayaa dhagax dhigtay mashruuc ballaaran oo lagu adkeynayo laguna caratuurayo jiinka webiga shabeelle ee deegaanka baarey si looga hortago fatahaadda lagana badbaadiyo nafta iyo hantida shacabka dhagax dhigan mashruucan waxaa hogaaminayay kusmaha wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasin daqare waxaana ku wehelinayay wasiirka wasaaradda howlaha guud dowladda hirshabeelle guddoomiyaha maamulka degmada jowhar ahna duqa magaalada iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda hirshabeelle odayaasha dhaqanka guddiga tuulada baarey iyo bulshada deegaanka dhagax dhiga mashruucan loogu hortagayo fatahaadda webiga shabeelle ayaa waxaa soo dhoweeyey guddoomiyaha tuulada baarey ayaa soo dhoweeyey carituurka iyo dhagax saaridda buqda baarey ee ay ku samaynayso wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle waxaan aad iyo aad aan mahad celinahay cid kasta oo ka qayb qaadatay carituurkaas ama dhagaxdhigaas waxay aad ugu mahadsan dowladdii dowladda goboleedka hirshabeelle dhinac kasta ay ahaato haddii nahay tuulada baarey waxaan diyaar u nahay in nalala xero meel kasta oo khatar ah kuna ah gaar ahaan degmada jowhar guddoomiyaha maamulka degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baarey wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo dib u dhiska hirshabeelle agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa soo dhoweeyey mashruucan carituurka iyo dhagaxdhiga buqda baarey
agaasimaha guud ee wasaaradda guddoomiyaha tuulada kambaniga iyo hay-adda miis dhammaan odayaasha dhaqanka ee reer baarey bulshada kala duwan qaybooda kala duwan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaam run ahaantii farxad gaaray ii tahay kamaayar ahaan waxay ku soo aadiyey wakti aan guddoomiye ahay markii ugu horeysay baarey in loo sameeyo heer oo caratuurkan caratuurba ka badantan waxawaa dhismo waaye oo jambigii webiga la dhisaayo xanuun badan ay nagu haysay waxaa naga faa'iidaysanayay dad kale oo maxaa la dhahayay biyaha inay deeyaan ka faa'iidaysanayay mar haddii intaan iyo inka badan aan sugayno ee dowladda hirshabeelle ay noo qabatay waxaan leenahay waa mahadsantihiin cid kalo cid kasta oo ka qayb qaadatay ee ugu horeeya madaxweynaha wasiirada dhinaceega jooga iyo agaasimaha foundation oo hay-ad maxalli ah oo aad u taageerto inta badanna ka shaqayso mashaariicda xasilinta ee dowladda hirshabeellena wax badan ka soo qabatay muddadii xoraynta iyo ay socotay waan kaga mahad celinaynaa runtii waxaan rabaa in kelbadaha aan qaybiyo waxaana baalkii kalsooni weyn ku qabnaa ragga odayaasha ah ee deegaankan waxgalka ah kana soo shaqeeyey marka mashruucan intuusan imaanin ka hor biyahan markay meesha ka baxeen dowladda waad ogtihiin qarash badana ku bixisay idinkana qayba ka aheedeen xooggiinaa bixiseen hantidiinaa bixiseen wakti badanoo soo jeedaa geliseen maanta waxaan idinka rabnaa in juhdigii shalay aad bixiseen kan waa ka kooban yahay inaad garab istaagtaan ka faa'iidaystaan ka shaqaysaan annagana aad nagu tixgelisaan maalintan maalinta ka dambaysa baalkii maxaa la yidhahdaa xarigjadkiisa aan sugu imaanaynan idinka oo faraxsan iyo annagoo faraxsan iyo mashruucaanoo baalki maxaa la yidhahdaa hirgelay oo baalki maxaa la yidhahdaa dhaxalgal noqdeen aan isugu imaano aad iyo aad wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle ayaa dadaalo fara badan ku bixinaysa goobo oo hore ugu baxay webiga shabeelle oo ku kala yaala gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ugu dambeyntii kusimaha wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle mudane maxamed bashiir qaasim daqare ayaa uu ku booriyey bulshada deegaanka inay la shaqeeyaan dowladda iyo kambaniga fulinaya mashruucani dowlaha guud agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose duqa caasimadda dadka deegaanka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan aad ugu faraxsannahay in aan maanta dhagax dhigno qayb ka mid ah boqdii baarey ka baxday inaan dhagax dhigno aaday farxad noogu tahay waa qayb ka mid ah boqdi waxaan rajaynaa usbuucan gudihiisana qaybta kale ilaa saddex boqoloo mitir in iyadana wax laga qaban doono oon dhagax dhigi doonno waxayna ka mid yihiin afartan iyo afar goobood oo hirshabeelle ah oo wasaaradda beeraha arribuur ka wado qayb ka mida waaye kuwa kalena waa rajaynaa in laga qabto wasaaraddu mar kasta waxay ku howlan tahay inay ka hortagga fatahaadaha wax ka qabato cid kastoo kasoo shaqaysay dowladda hirshabeelle ah iyo hay-adaha kala duwanna waa ugu mahad celinaynaa kaalintay ku lahaayeen waxaa kaloon u mahad celinaynaa safaaradda norway iyo wasaaradda beeraha federaalka kaalinta ay ku lahaayeen in hawshaani ayna soo gaarto aadaan ugu mahad celinaynaa runtii shacabka oo baarey waxaan leenahay howlaha laga qabanayo deegaankiinu waa inaad qayb libaax ka qaadataan runtii fasahaadii ka baxday baarey waa mid waxyeello gaarsiisay dadkii iyo degaankii iyo dalagyadii iyo jidadkii runtii farxad gaara ayay noo tahay in wax laga qabto idinkuna waxaan idinku boorinaynaa inay kaalintiina qabsataan mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan wadajir ah yeeshay ayaana ansixiyey miisaaniyadda dowladda sanadka laba kun iyo lix iyo labaatanka ibraahim guudle ayaa muqdisho ka soo diray mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku yeeshay galfadhiga toddobaad kulankiisa sideedaad ee wadajirka ah waxaana shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenada labada aqal ee baarlamaanka dalka kooramka kulanka oo maanta ku furmay boqol konton iyo kow xildhibaan oo golaha shacabka ah iyo labaatan iyo sideed sanatar oo golaha aqalka sare ah ajandihiisu waxa uu ahaa akhrinta saddexaad iyo u codaynta miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun labaatan iyo lix waxaana warbixinta akhrinta saddexaad ee qoondada miisaaniyadda mudanayaasha labada aqal la wadaagay gudoomiyaha guddiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iskaashiga caalamiga ah iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee golaha shacabka xildhibaan cabdi ibraahim warsame qowdhan doodihii golaha baarlamaanka iyo falaqaynta guddiga maaliyadda ee labada aqaal miisaaniyadda waxaa ku yimid isbedello kuwaasoo ay ka mid yihiin in dakhliga gudaha oo markii hore ahaa bilyan uu isu bedelay bilyan taasoo ka dhalatay in hay-adaha dowladda ee qaada dakhli aan ku dhicin khasnadda midaysan ee dowladda lagu soo daray miisaaniyadda rasmiga ah sidoo kale kharashaadka guud oo markii hore ahaa bilyan ayaa isu bedelay bilyan taasoo muujinaysa in guud ahaan miisaaniyadda sanadka ay ku soo biireen kharash dhan sagaal milyan kaasoo si buuxda ula jaan qaadaya dakhli dheeri ah oo isla qadarkaasa halkaa waxaa ku yaala tabeellaha akhrista labaad iyo waxkabeddelka lagu sameeyey oo muujinaya shaxdaa hore uga soo hadlay muddada miisaaniyadda qaranka ee sanadka waxay noqotay sidan hoos ku xusan miisaaniyadda joogtada ah miisaaniyadda raasamaalka taasoo totalkeedu yahay kala soo jeedinta iyo go'aamada guddiga iyadoo laga duulayo doodihii akhrinta labaad guddigu wuxuu soo jeedinayaa talooyinka iyo go'aamada hoos ku qoran in wasaaradda maaliyaddu dardar geliso islamarkaana kor u qaado dakhliga gudaha si loo yareeyo loona gaarsiiyo in mustaqbalka dhow laga maarmo ku tiirsanaanta deeqaha dibadda intaasi kadib mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa u codeeyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun labaatan iyo lix waxaana haa ku ogolaatay boqol toddobaatan iyo afar xildhibaan afar xildhibaan ayaa diiday hal xildhibaan waa uu ka aamusay sida natiijada codaynta uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka oo kulanka shir guddoominayey xildhibaanadii sharafka leh natiijadan sheegaynaa foorumkeena guud ahaan boqol toddobaatan iyo sagaal buu ahaa aamus hal xildhibaana aamusay afar afar xildhibaana waa diideen boqol toddobaatan iyo afar xildhibaan iyo senatar isku jir ayaa oggolaaday sidaas daraaddeed miisaaniyaddu waa ansax aad iyo aad aad u mahadsantihiin wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo guddiyada maaliyadda ee labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa xildhibaanada labada aqal uga mahadceliyey ansixinta miisaaniyadda waxaa runtii marka ugu horeysa aan si mug iyo miisaan le ugu mahad celinaynaa baarlamaanka labada aqal sida ay uga guteen waajibaadkii ka saarnaa miisaaniyadda qaranka mudana guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin miisaaniyadda sanadkan waxay ahayd miisaaniyaddii wakhtiga ugu dheer ay geliyeen guddiyada labada aqal oo ka soo shaqeeyey ayagoo sida warbixinta lagu bixiyey kulamo isdaba joog ah oo ay su-aalo iyo clarification ay ku weydiinayeen wasaaradda maaliyadda iyo ilaa toban hay-adood oo kale oo hay-adaha dawladda ah oo si quto dheer oo faahfaahsan u lafaguray waa miisaaniyad runtii si sidii loogu talagalay sharci waafaqsanaa looga soo shaqeeyey waxaan marka koowaad iyo mar labaadba marka ka mahad celinayaa guddiga iyo guddoonka iyo xubnaha xildhibaanada sharafta leh sida ay waajibkoodii uga guteen ka mahad celinaynaa ansixinta miisaaniyadda laba kun labaatan iyo lix ee qaranka waajibkaad ka gudateen aadaan idinka mahad celinaynaa iyo dhammaan hay-adihi soo diyaariyey waxaan rabaa inaan mahadnaqa ku daro in arrimaha la xidhiidhaa arrimaha la xidhiidhaa fatahaadaha baar dheere iyo ka dhacay dhulkii nooca ahaa oo golaha ku soo noqnoqday wasaaradda iyo guddiyadu ay qorshe u samayn doonaan haddii alla idmo aad iyo aad aa mahadsantihin miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun labaatan iyo faahfaahinna ka soo baxaya isirsaaseyna calamiskaad ku dhex martay ciidamo ka wada tirsan puntland daahir abshir ayaa inoo faahfaahinaya wararka naga soo gaarahaya buuralada caalamisaad ee gobolka bari ayaa waxa ay ku warramayaan in israasaasayn ay dhex martay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland oo ku sugnaa buuralada caalamiskaade taliyihii guutada afmeer ee sakariye aadan cali iyo sidoo kale shan askari oo kale ayaa dhaawac soo gaaray kadib markii israasaasayn ay dhex martay ciidamo ka wada tirsan kuwa daraawiishta maamul goboleedka puntland oo ku sugnaa deegaanka turmisaale ee buuralada caalamiskaade israsaasayntaani ayaa timid kadib markii qaybo ka mid ah ciidamada ay ka gadoodeen isku shaandhayn ciidan oo uu waday taliyaha guud ee ciidamada difaaca maamulka puntland aadan cabdi xaashi oo goobta khudbad uga jeediyey ciidamada maamulka puntland ciidamada israsaasayntu dhex martay ayaa qaybo ka mid ah waxa ay yihiin guutada afmeer oo ah ciidamo dhowaana tababar lagu soo xiray degmada badhan ee gobolka sanaag kuwaas oo turmisaare loo keenay siday uga qayb qaataan dagaalka daacish muddooyinka ugu dambeeyey waxaa socday isbedello lagu samaynayay ciidamada maamulka puntland ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka daacish ma jiro ilaa haatan wax war ah oo ka soo baxay maamulka puntland ee ku aadan israsaasayntaani ka dhacday buuralada calmiskaad ee gobolka bari ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa al-shabaab ka saaray deegaano ka tirsan shabeella hoose cabdicasiis siciid ayaa inoo faahfaahinaya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab oo ay ka fulinayaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya hay-adda nabad sugidda isirdoonka qaranka ee niisa iyo dadka deegaanka ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgallada oo lagu beegsaday dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyo xarumo ay ku lahaayeen deegaanada howlgalkan ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha qaybta koowaad ee kumaandooska gorgor ee ciidanka xoogga dalka gaashaanla dhexe saahid jaamac faarax saahid jareere waxaana laga fuliyey deegaanada kale ah galka saalimow diirafuul qodqodka iyo dooxa iyadoo qoraal lagu daabacay warbaahinta dowladdana lagu sheegay in deegaanada ay howlgalladu ka dhaceen dhammaantood ay si buuxda ola wareegeen ciidanka xoogga dalka sidoo kale saraakiishu waxay tilmaameen inta howlgalkan uu socday in ciidamadu ay waddooyinka ka saareen miinooyin dagaalamayaasha al-shabaab ay damacsanaayeen inay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah waxaa sidoo kale la tilmaamay in ciidanka xoogga dalka ay burburiyeen fariisimo maleeshiyada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanadan howlgalka laga fuliyey muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada qaranka ayaa waxay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo dhowaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose sidaanoo kale gacanta lagu dhigay toban miino halka aad naga dhegaysanaysaana waa rayda uusho horumarkana warka caalamka madaxweynaha ukrein zelonski ayaa sheegay in ruushka oo weerar aada u weyn habeenkii xalay ah ku qaaday ukrein isaga oo u adeegsaday in ka badan lix boqol oo diyaaradaha aan duulaha lahayn iyo soddon gantaal ugu yaraan saddex qof ayaa lagu soo warmayaa in la dilay oo uu ku jiro cunug afar jir ahaa oo lagu dilay bartamaha gobolka zaytoma putin weli ma aqbali karo inuu joojiyo dilka ayuu yiri selenski taasina waxay la macno tahay in dunida aysan cadaadis ku filin saarin ruushka halwadeenka korontada ukrengo ayaa sheegay in qowada korontada ay go-day oo inaysan isniintii selenski wuxuu sheegay in dabeecadiisu ruushka ay tahay inay sameeyaan nooc ka mid ah duqeyn ballaaran oo ku saabsan christmaskeyga gaar ahaan december weerarkii cirka ee saaka ayaa dib u dhac ku ah xasiloonida toddobaadyada ah ee caasimada kiyef ayuu yidhi maxamed maadi oo ka yimid kiyef halka nin ku sugnaa sabar sofia uu u sheegay gabriel bomary inay ahayd habeen aada u xun dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaaray waa aniga intaa ciduu warkayga seegana waxay dib ugu daalaan karaan barta aan facebook kulana reedow johar sidaas iyo nabadgeliyo